aad baad u mahadsan tahay walaalka saaka aroornimadii hore ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar culus waxaay ku qaadeen fariisin ciidanka dowladda federaalka ay ku leeyihiin deegaan lagu magacaabo aboorey oo ka tirsan gobolka hiiraan deegaankan wuxuu dhacaa ama hoos yimaadaa degmada buulomurte ee gobolka hiiraan waxaana weerar ka qaaday ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo jihooyin dhowr ah ka weeraray askartii halkaasi ku sugnayd dagaal culus ayaa goobta ka dhacay oo laisku adeegsaday hubka noociyadiisa kala duwan waxaana ugu dambeyntii loo awood sheegtay oo laga galronaaday goobta dagaalkana u haray ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo hadda si buuxda gacanta ugu haya deegaanka aboorey ee ka tirsan wilaayada islaamiga hiiraan goobta waxaa ka dhacay dagaal aad u culus sida ay kusoo waramayaan ilo xog ogaal ah oo aan soo xigan karno islamarkaana lagu kalsoon yahay waxaana jira khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo gaaray ciidankii halkaasi lagu weeraray weli ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ku guda jira fulinta howlgalkan oo waxa ay sii eryanayaan ciidankii ka farxaday ama ka badbaaday weerarka ee ka cararay ee deegaanka aboorey waxaana la tilmaamayaa in weerarka saaka dhacay uu ka mid yahay mid ka mid a weeraradii ugu xooganaa ee khasaaraha dhabarka loogu saariyey ciidanka dowladda federaalka iyo si guud xamlada uu xasan sheekh maxamuud ku dhowaad saddex sano ka hor uu kusoo qaaday deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee wilaayaadka islaamiga ah si gaar ah wilaayaadka dhaca ee bartamaha soomaaliya gaar ahaan wilaayaadka hiiraan mudug galgaduud iyo sidoo kale wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe hadba wixii warar ah ee kusoo kordha waxaan dhegeystayaasheenna ugu soo gudbin doonnaa ee tebintan tooska ah ee aynu ku samaynayno dagaalka culus ee saaka ka dhacay deegaanka aboorey ee wilaayada islaamiga ee hiiraan